subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snai qodobada aad ku dhagaysan doontaana saaka waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah dhalinyarada jawhar oo bilaabay in ay isku wadaan shaqada iyo waxbarashada bulshada magaalada beledweyne oo soo dhaweeya dhismaha wadada xiriirisa magaalada beledweyne iyo degmada farlibaax barnaamijka ka qayb qaadashada nabadda iyo amniga habeenka koonfur galbeed oo lagu qabtay magaalada baydhabo suuqa shaqada iyo shaqaalaha bariga afrika oo laga dahfuray magaalada muqdisho agabka luumeyse oo lagu wareejiyo kaluumeysatada magaalada hobyo xubnaha sirafka iyo ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan warka subaxa akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah adeegyada caafimaadka gaza oo halis wajahaya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan warka subax ee u diyaargarow isagoo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaha taariikhdan ay ku hasteysan tahay saddexiyolabaatanka abril sanada labaatan shan iyo labaatan warkii intuu socdo waxaa idinla socodsiin doonta anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki markana qodobadii oo faah-faahsan qaar ka mid ah dhalinyarada jowhar ayaa bilaabay in ay isku wadaan shaqada iyo waxbarashada waa kan nuur maxamed cabdi oo u kuurgalay warbixintan kadib burburkii dowladii dhexe ee dalka dhalinyarada soomaaliyeed ayaa wajahaya caqabado badan oo la xiriira helidda waxbarasho taya leh iyo fursado shaqo sidaasi darteed waxaa isa soo taraya dhallinyaro badan oo caqabadahaasi ka taxadara balse u arka fursad ay ku dhisaan naftooda iyo mustaqbalkooda qaar badan oo ka mid ah waxay isku hayaan waxbarasho iyo shaqo si ay u gaaraan madax bannaani dhaqaale iyo horumar nololeed cali macalin suleymaan waa arday ku nool magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu dhigtaa fasalka afraad ee dugsiga sare islamarkaana ah xirfadle bartay naqshadaynta iskuulka ayuu aadaa subaxii halka galabtiina uu ku shaqaysto xirfaddiisa naqshadaynta waxa uu sameeyaa xayeysiisyo iyo boorar ay adeegsadaan ganacsiyada magaalada taasi oo uu sheegay cali inuu ka helo dhaqaale uu waxbarashadiisa ku taageero kuna maareeyo noloshiisa iyo tan qoyskaba
waxaan ahay frileser yacni ku shaqeeyo shirkado al abuur u sameeyey dhammaan shirkado waxaan u sameeyaa oo halkan aan laga soo koobi karan haddii ay tahay sidoo kale shirkada weyn biyaha islaay aniga ayaa ah marketin ayaga ah sidoo kale isbitaalka gaboobe hosbitaal marketin aga ahay iyo sidoo kale meelo badan ay ka mid tahay jor stationer waxaan ka ahay it sport aga ahay marka waxaan ahay waxaan isku dayay marka ti labada kun iyo labaatan labadii inaan abuuro kambani aniga ii khaas ah kambani aniga ii khaas ah oo online ooga shaqaysan karo si freelaser ah kambanigaasi dhowr magacaan lasoo baxay dhowr brandi dadka waxay u yaqaanaan magac marka la arko astaan oo loo garanayo qofka yacnii uu kusoo xasuusan karo sida shirkadda apple oo kale marka shirkadaas calaamadaas ay arkaan dadka waxay isleeyihiin loogadan waxaa le shirkadda apple marka aniga waxaan yeestay astaan aniga loogu garto oon aniga yacni dad daafaha dunida ay ku noolyihiin ay u gortaan aan sameeyey magacyo badan oo aan soo adeegsaday balse sanadkan ti iyo labada kun iyo labaatan afartii labaatan shantii waxaan sameeyey logo aniga khaasi ah oo inta nolosheeda ka dhiman aniga waan isticmaalo doono magaceedana uu yahay yoolka ratiifa ti ah waxaan yacni ganacsi walbu aan u sameeyaa inaan shaqadooda ama u gaarsiiyo ganacsigooda meel fog ah marka alxamdulilah qof waxaan ahay freelaser ah maanta ku shaqeeyo gelin waa shaqeeyaa gelinkaan shaqeeya gelinkaan waxbarto gelinka ku waxa soo horeeya gelinkaan waxbarto subaxii hal saac bar waxaan aadaa iskuulka todoba sac lix saacaan ka imaanaa lix sac waan tukanaa xili dooradii isku diyaarinaa waa qadeynaa ha kadibna gelinka shaqada waxaan soo galayaa todobada saac ilaa iyo habeenkii saddex saacaan shaqeeyaa marka shaqadaasna ma aan hal shaqa aan ku qabto maahan dhowr shaqa aan isku qabtaa hal meelna kama shaqeeyo horta aniga ahaan horta waxaan aaminsanahay jaamacad ma aaminsan dadku waxay aaminsan yihiin jaamacadda marka laga baxo in shaqo la helaayo balse aniga waxaan aaminsanahay markaan xirfad barto inaan shaqo helaayo marka waa midda nolosha mar walba aan aniga ammaanka aan ku haya mar walba aan diiradda aan saara waxay tahay waa xirfad haa maanta yani waxyaabaha aadka ee dhallinyarada ay hadda oo digiriyii b h d ay u wataan waxay tahay waa jaamacad balse waxaan oola talin lahaa inay xirfad ay bartaan marka waxaan baaqa ugu diri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed inay isku daalinin ee jaamacad wakti ay ku dhumayaan balse xirfadooda ay wakti ay ku lumayaan xirfadda ayaa ah midda guusha ay ku horseedi doonto inta noloshaada ka dhima dhallinyarada sida cali oo kale ayaa tusaale nololeed u ah sida dadaal iyo karti loogu gaari karo horumar wanaagsan bulshada gobolka hiiraan ayaa soo dhaweeyay dhismaha jidka isku xidha magaalada beledweyne iyo degmada farlibaax waxaa heer gebagabaha maraya dhismaha wadada xiriirsa magaalada beledweyne iyo degmada farlibaax oo maalmihii u dambeeyey ka soconaya xaafada howlwadaag ee magaalada beledweyne islamarkaana uu dhisayo kambaniga istaahil oo ah kambani marwalba ka shaqeeya bilicda magaaladaasi odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo qeybaha kale ee bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa si wada jir ah usoo dhaweeyey dhismaha wadada xiriirisa degmada farlibaax iyo magaalada beledweyne islamarkaana u mahad celiyay cid walba oo ka qeyb qaadanayso
bogaadin iyo mahadcelin aan ka soo jeedinno ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah rabbialcaalamiin ah tan waddada farribaax waagii hore la bilaabayay kow fostowan la bilaabayay waxaa lagu bilaabaan u malaynaa yaa tabarucaad bixin kara yaa inta qaban kara saana lagu bixiyey malaha laba kun oo mitir laba kilomitira maxaan ku rahay ayaa lagu geey jaay lagu geey kabacdii ilaahay amarkiis adiga rag badan iyo macnaha isdabageedsi iyo rag yacni wax fahmaaya ayaa waxaa ilaahay amarkiis lagu soo helay in yacni isheeg labadan kilomitir loo helo in yacni isheeg la dhiso oo la saara laami la saara ayaa loo helay alxamdulilah rabbialcaalamiinah ugu horrayn ilaahay baa ku mahadsan marka ka xigta waxaa ku mahadsan yacni isheeg kambaniga istaahil oo ku guulaystay in ay yacni isheeg si hufnaan leh oo nadiif eh oo waxba ay ku jirin ay wax ugu qabtaan maxaan ku raha magaciisa waddadan ay wax ugu qabtaan macnaha ishaag ayaa ku mahadsan kambaniga istaahil oo asagana yacni gobolkan horumarkiisa si badan wax badan ka qabtay hadday biixiran tahay ka qabtay hadday yacni ishaag maxaan ku raha magaciisa ishaag horumar kale wax ka qabtay hadday yacni jidadka tahay waad baan u soo dhowaynaynaa waxqabashada in yacni ishaag sida waxbarashada oo kaleeto waxqabashada loogu dadaalna waan rajaynaynaa cid kastoo ka qayb qaata ugu mahad celinaa oo kambaniga istaahil ugu horreeya wixii ayaga hay ka bax adiga maydaan garabka ku qaadnay meeshaan maydaan garabka ku qaadnay oo buurtaas geynay haddana waa kaas soo xawaarayna hogeyna insha allah hadii laa yidhaah cabdiraxmaan maxamuud nuur waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo aan soo booqday laamigii waddadii xiriirinaysay boondaliiq liiqato ee beledweyne ilaa firlibaax waxaan lamarka ugu mahad celinayaa kambaniga istaahil oo shaqadan si hufan oo wanaagsan u qabsaday mar koowaadii mar labaadii mar saddexaad mar afraad uu u mahad celinaya kambaniga istaahid sida sharafta badan oo qiimaha badan oo wanaag badan oo shaqada u qabsaday wallaahi markii aad bajaajyada soo raacday iyo markaad lugaynayso iyo markii qabriyada loo socdo kale waxay ahaan jirtay meel aan caadi ahayn oon loo soo xiisayn waxay soo martay hadda ka hor ayadoo meeshaan gudaha qof uu ku dhintay oo haweenna biibaxan ay soo baxday yan waxaan soo qaadnay gaar dameer aan meyd soo saarnay dameerkii yaa dhiiqo galay dameerkii markuu dhiiqo galay dameerkii wuu hiiqay danta waxay nagu kaliftay aan meydka gacmaha ku qaadnay marka alxamdulilah rabb alcaalamiin ilaah mahad shukru sugnaatay maanta waxay tahay farxad dheeri ah alxamdulilah rabb alcaalamiin ah
waddadan dhiiqay ahaan jirtay haddana maasha allah maanta waxa weeye laami weeye maanta si aad iyo aad waa kuwaan hadda ardada ku baashaalaya oo nadiif ku socdo hadduu hadda roob yimaado habeen maalin waa la socon karaa laakiin farqiga hor u dhexeeya waxayd waa meel oo maxaan ku idhaahdaa oo ah dhiiqa ah oo maxaan ku idhaahdaa oo biimareen ay ahayd hadda waxaan codsanaynaa hadduu allah wooda la ogolaado in nogala daro qaybtan hal ilaa saddex kilomitr kale oo ilaa ma jibaa noola gaarsiiyaan rajaynayna oo laamiya insha allah mayaina canshikiin wadadan shalay iyo maanto aada ugu faraxsannahe in noola dhiso waxaan rajaynaynaa saani si ka qurux badan innoolaga sii wado intaan in ka badanna waan rajaynaynaa waddahan waa waddo isku xirta magaalada beloweyne iyo degmada farloox waa waddo halbowle oo magaaladan halbowle ah shalay waxay ahayd waddo rafe oo biyogaleene oo ilmaha xataa ku biyo jireen maanta waxaa u jeedaa sida loo okeysiyey quruxda iyo heybad ka muuqata waa ugu mahad celinaa kambiniga dhisaayo waddo waxay ahayd oo biyogaleen ahbo hadduuba roob da'aba gaadiidna marayn dadweyne maraynin waxay ahayd waddo oo kala xiran waddahan saa ujeedin waa waddo muhiima waxay isku xirtaa degmada beloweyne ee magaalada beloweyne iyo degmada farloox intan waxay isku sii xiraysaa ilaa etoobiya ilaa iyo bakool waa ku faraxsana waddaan noola hagaajiyo oo noo dhisa
shaqo fiicana ka socoto waa gebagebo aada laamigii meel heer sare u maraya si qurux badan oo u socda waddadan dhibaatooyin badana lagu qabay dhiiqo rafaad xitaa meydadka laguma bixin jirin xilliyada roobka oo kala si meydka lagu bixiyo garabka lagu qaadi jiray maantana hadda waxaa waaye laamiyaa la saaray si qurux badan ayay u socotaa waxaan ugu mahad celinaynaa wol bangiga iyo dowladda hirshabelle beriga istaahil construction oo aad iyo aad u soo dhabar adeegay wakhti badan soo geliyey ugu yaraan laba sano shaqadan soo waday horumar badan oo istaahil uu dib ka sameeyey oo laamiga hore iyo laamigan kana sii horumarsan oo aad iyo aad horumar usii sameeyey dhismaha wadadan xiriirsa magaalada beledweyne ee degmada farlibaax ayaa ah mid muhiim u ah bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan barnaamijka ka qayb qaadashada nabadda iyo amniga habeenka koonfur galbeed ayaa lagu qabtay magaaladaha baydhabo ee xarunta gobolka baay sida warbixintan ku faahfaahaya cabdicasiis xasan cabdulle wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo waxay ka daafurtay barnaamijka ka qayb qaadashada nabadda iyo amniga haweenka koonfur galbeed gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo iyo kan gobolka baay ayaa soo dhaweeyey shirkan la xiriira nabada iyo amniga haweenka koonfur galbeed koonfur galbeed oo leer haweenshee dadoo eed meel eraa ilisigirumo gaar ahaan degmadun baydhabo wali eed anka faraxsanaa haweenkun odomanka xaafad marwalba sii on teegayin oyo on la teegayin beledkun bilicdii ayuu ku dadaalaan nadaafadii ku dadaalaan qeybo shaldugun amniga iyo ka shaqeeyaan tumanka xaafad baydhabo maadaama degmadun baydhabo tuman xaafad leeta tumankaas xaafad hooyooyinka ahmiyad marwalba leyn sii on shaqeeyaan mahadnaqsho si aan anka mahadnaqa iyo geek intayna sharkun daarnaa intayna sharkukoyni wala iyo suubiyaan waa hindholaku qabsado korme eh magaaladun degmadun baydhabo hooba leer haweenka lafdhabarka bulshadu hooliyo haayaan wal oo la dafari korba eh maadaama mayla eraha isu bulshadii oo tumanka xaafadood oo haweenkii ana wakiil ana ku ahaa oo geeka inta inasku koyna sidii ana mayla eraha isu aan ka mahadnaqni
una dhan waliga surugna geeka inii garab igaashaan nagana ciidamada ayna qalabka sida hadday ciidamada daraawiishta tahay haddii ciidamada milatariga booliska mayla eraha dhammaantiyo oo walda shalreeba umlahayna ururada dhallinyarada ururada haweenka dhammaanteen oo maleeyay inii una isla surugnageeka diyaarunagana garab istaagii meel araay ciidamada dhinaca kale marti sharaftii ka qayb gashay kulankani ayaa sheegay in ahmiyadda ay leedahay nabadda ay tahay in bulshadu ay isku imaadaan islamarkaana ay xoojiyaan amniga iyo nabadda
ada deegaanka kiinkulahayn geeka deegaanka kii anshow kii dhabaatay wallandulgaadada korme reer koonfur galbeed walindiyaarsiniina ku oslaanaha guutaan haween koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan loogu talagalay inay ka qayb qaataan haweenka ku nool deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ininkiikaiyo doorkiisiinka surankiisiina surna diyaarasiinbaana maashaalla ciidanka faraxsana waliba waa maamooyinka hadda degmooyinkan surun maamidinti oo banhaado fadna waliba waa iyo maamadeeralka ka samaysiinta baraday dad dhiirigila dhiiyo eedan dhiirinoo waana markasta intakiinteeyinti itin maamadaasiin bandhigti maamo waliba waa eed kastan lahoo dadnimadiina banaanka siinkashaanti maalin ihiniina inteegan
shirkan oo lagu qabtay qaar ka mid ah maamul goboleetada dalka ayaa ujeedadiisu waxay tahay sidii haweenka soomaaliyeed ay door muhiima uga qaadan karaan nabadii amniga haweenka suuqa shaqada iyo shaqaalaha bariga afrika ah ayaa laga daafuray magaalada muqdisho ee caasimada dalka sida mar kale warbixintan ku faahfaahiyo nuur maxamed cabdi munaasabadan oo lagu daahfurayay suuqa shaqada iyo shaqaalaha ee bariga afrika ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana soo qaban qaabisay shirkadda east africa labor market si kor loogu qaado loona horumariyo isku xirka shaqadoonka iyo shaqabixiyaasha gudaha soomaaliya east africa labor market waa shirkad casri ah oo loo aasaasay si ay u fududeyso helitaanka shaqo iyo shaqaale tayo leh waxayna bixinaysaa fursado isku xirnaansho oo wax ku ool ah dhallinyarada shaqa la-aanta ah kuwa caasimadda qaarkood oo ka qayb galay munaasabadan ayaa loo soo bandhigay fursado shaqo oo ku habboon xirfadooda aqoontooda iyo khibradooda ibraahim ismaaciil cabdiraxmaan oo ka mid ah madaxda east africa labor market ayaa sheegay in kaalintooda ay tahay sidii la isugu xiri lahaa shaqadoonka iyo shaqabixiyayaasha soomaaliyeed east africa labor market suuqa shaqada iyo shaqaalaha bariga africa waa suuq ama hanaan casri ah oo isku xiraya loo shaqeeyaha iyo dadka u baahnaa shaqada dhammaan dadkii u baahnaa howlwadeennada iyo dadkii u baahnaa shaqada si casri ah haddii ilaah yiraahdo east africa labor market waxay dabooli doontaa baahida dadka shaqadoonka ah meeshii uu maxaa tiraahdaa waqti dheer iyo maxaa tiraahdaa in qarashaad fara badan ay uga bixi jiryo laga yaabo bishii meel ama laba meel uu tago qarashaad fara badan ee ka baxdo howl dheer uu galo iyo dhinacii kale ee u baahnaa howlwadeennada laga yaabo bil iyo ka badan inay kusoo salagtigareeyaan howlwadeennadii ay u baahnaayeen waan fududeynay si casri ah annagoo si toos haddii ilaah yiraahdo dhammaan dadka shaqadoonka ah one by one face to face ula kulmeyno soo filtarayn doono kadibna haddii ilaah yiraahdo ayagoo diyaarsan dhinaca kale meeshii ay ku qaadan jirtay ilaa iyo muddo bil ama ka badan uu ku heli doono howlwadeennadii ku habboonaa howshooda haddii ilaah yiraahdo muddo shan maalina insha allah madax ka socotay rugta ganacsiyada soomaaliyeed midowda bankiyada soomaaliyeed jaamacadaha iyo ururada shaqaalaha dalka ayaa sheegay in shirkadan ay tahay mid casri ah oo ay baahi weyn u qabeen shacabka soomaaliyeed qof kasta wuxuu soo samaysanayaa c v c v-gaas maxaa ka dhiba ama ka dhab ah wuxuu u baahan yahay in aada loo jeegareeyo wuxuu u baahan yahay in lala hubiyo wuxuu u baahan yahay naftiisii haddii tababaro qaarkood u baahan yahay in tababaraha qaarkood la siiyo marka qof diyaarsan ayaa qofkii baahida u qabay ee ahaa loo shaqeeyaha helaya shaqo markii la yidhaahdo waa nolosha meeshii lagu maarayn lahaa marka in la isu raadiyo sidii shaqo loo abuuri lahaa oo la isu bari lahaa qofka loo shaqaynayo iyo qofka shaqaynaya noloshan ilaahay wuxuu ka dhigay sidii garaangartii oo kale way isku wada xiran tahay waana qaybinta ilaahay oo ilaahay u leehay ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat liyattakhida bacdahum bacdan sikhriyan waraxmatu rabbika khayru mima yajmacuun mahadsanid nuur agabka luumayse ayaa lagu wareejiyey kaluumaysatada magaalada hobyo qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada hobyo ayaa lagu wareejiyey doomo kaluumaysi si ay ugu faa'iidaystaan kheyraadka badda ayna wax soo saarkooda ugu maareeyaan nolosha reerahooda hay-adda qadar jaarate ayaa doomahan iyo qalabka kale ugu talagashay kalluumaysatada hobyo in ay ku dhiirigeliso shaqooyinkooda dhanka wax soo saarka ah galad maxamuud aadan wakiilka hay-adda qadar jaarate ayaa ka warbixiyey qalabka lagu wareejiyey kalluumaysatada islamarkaana kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan
qadar jaarati oo ah hay-ad ka shaqaysa samafalka bini'aadanka iyo horumarinta iyo gargaaridda dadka tabaalaysan maantay waxay meeshan ka bixinaysaa qalab horumarineed oo loogu tala galay bahda fiishariga ka shaqaysa ee degmada hobyo waxaan bixinaynaa doomo agabkoodu runtii uu dhammaystiran yahay qalabkoodu u dhammaystiran yahay afartan dooboodoo gadaashayda ka muuqata ayaan bixinaynaa waa doomo runtii loogu tala galay dadka kalluumaysatada ee ku nool hobyo iyo nawaaxigeeda inay ka faa'iidaystaan oo ku shaqaystaan Ee, waa doon dhammaystiran oo matoorkeedii wadata ee, shidaalkeedii wadata ee, shamaagteedii wadata baroosinkeedii iyo xariggeedii wadata Ee, marka qalabkaasaan waxaan soo gaarsiinay degmada hobyo waxaana ku wareejinnay maamulka ee, dadkii ay maamulku noo soo xuleen oo ugu talagaleen in la siiyo ayaan siinay waxaan leeyahay bahda ee, hobyo guddoonkooda iyo dhammaantooda isku duuma waa mahadsantihiin sida quruxda badanoo runtii aa noola shaqayseen aa noo soo dhowayseen Ee, waxaan idinku bogaadinaynaa sidii ugu fiicnayd in looga faa'iidaysto agabkan ee, ay noqdaan runtii agab qaabkii loogu talagalay loo isticmaalay waana rajaynaynaa inay noqon doonaan dhanka kale gudoomiyaha degmada hobyo cusmaan axmed cabdullahi ayaa u mahad celiyey isagoo sheegay in qalabkan ugu faa'iidaysan doonaan sidii loogu talagalay runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay in hay-adda qatar charity markii saddexaad ay soo gaarsiinayso gargaar shacabkeenna degmada hobyo een maanta ugu dambayso aan kala wareegayno afar doon oo qalabkoodii u dhammaystiran yihiin oo matooradooda saaran yihiin oo shamaagahooday saaran yihiin oo runtii ay tahay een, eh, een, eh, barnaamijkeennii ahaa in la taageero kalluumaysatada in la taageero in kalluumaysatadu ay soo saartaan een, badda waxa ku jira in ay wixii la siiyana ay laftigooda ilaashadaan oo runtii loogu yimaado berri waxaa hadda ku wareejinaynaa afar iskaashato oo runtii ka diiwaan gashan wasaaradda kalluumaysiga galmudug ayaan ku wareejinaynaa afarta doomood ku wareejinaynaa hadda oo degmada ah annaguna een, waxaan kala wareegnay hay-adda qatar charity waxaana ballan qaadnay sidii ay noogu dhiibeen in ayagana ugu dhiibno shacabka degmada waxaan ka rajaynayaa in la ilaashado in alaabtaan la dhiibay aan loo dhiibin een, alaabo runtii dee lagu cayaara aysa ahayne ama meel kale loo rarayo alaabo shacabka degmada hobyo ay runtii ay ku shaqaysan doonaan kana faa'iidaysan doonaan inay noqoto maahan markii ugu horeysay oo agab noocan oo kaleenta lagu wareejiyo kalluumaysatada ku dhaqan degmada hobyo markana kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa kan cabdifataax sarifka lacagaha khalaad boqolka doolar mareykanka ah suuqyada magaalada jowhar waxa uu ka marayaa qabashadiisa laba milyan sagaal boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta ay tahay saddex milyan qiimaha micdiishada iibka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska xamsaha ah ayaa suuqyada ka maraya sideed iyo labaatan doolar shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska safaariga ah lix iyo toban doolar ayuu marayaa halka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska dalka suuqyada magaalada uu ka marayo saddex boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah shan iyo labaatanka kiilo ee burka waa shan iyo toban doolar dhibic shan halka shan iyo labaatanka kiilo ee sokorta ay marayso sagaal iyo toban dhibic shan oo lacagta doolarka mareykanka ah tobanka kiilo ee baastada waa toban doolar dhibic shan halka kontonka liitar ee saliidda ay marayso kow iyo soddon dhibic shan oo lacagta doolarka mareykanka ah koombada galeyda ah waxay maraysaa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka digirtu ay tahay soddon iyo shan kun oo shilinka soomaaliga salbukadu waa shan iyo labaatan masagada waa laba iyo toban lowska uu marayo shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga mahadsanid cabdifataax markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee cabdicasiis xasan cabdulle waa mahadsan tahay xubinta cayaara warka subaxnimo saaka waxaanu ku eegi doonaa ku-guuleystaha jabanos liiga ayaa ku qanacsan in real madrid ay xiisinayso wariyahanka arsenal ee bukay saaka hagrabis ayaa aaminsan inuu saaka isbaray real madrid kulanka jabanos liiga ee ay arsenal ka badisay los blancos cayareenkii hore ee bayer monage iyo manchester united ayaa yiri waxaan u malaynayaa kadib khabareedkii sprine born arsenal xitaa ma rabto inay maqasho arrintan real madrid ayaa firin doona isagoo ku fikiraya wuxuu noo ciyaari karaa weli shaqo badan ayaa ugu dhiman arsenal ku guuleysiga brimer leaga kadib inay yaado real madrid wuxuu ku guuleysto reyaalka wuxuuna ku guuleystay jabanos leaga haatan waa toddobayo jir isla da-diisa uu cristiano ronaldo kaga tegay manchester united si ugu biiray real madrid saakana wadadaasi ayuu mari doonaa ayuu yiri alexander xubinta cayaaraha waa naga intaa saakay xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka subax oo aad ka dhagaysanayseen warbaahintiisna intuu socday warka anigoo zaaradan la socodsiinaya dhanka ay farsamada oo injineer saki tan iyo intaan ku kulmi doono warkan kii sixiga sida ay nabadgelyo